بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله الحوض والكوثر وعن كجرنا في عقيدة السلف وأصحاب الحديث قال رحمه الله ويؤمنون بالحوض والكوثر wayu'minuuna ahlu sunnuhu waxay rumaynayaan bilxawdi xawdka way rumaynayaan walkowhari kowharkana way rumaynayaan alkowhar waa nahrun fi ljanna waa webi ka mida webiyada jannada alxawd waa darkii nebiga sala allahu alayh wasalam ayaa waxaa la yidhahdaa alxawd waa meel dar ah oo biyaha laga cabaayo maalinta qiyaamo sida nusuusta iyo adilada ku timid marka ahlu sunnaha xawdkana way rumaysan yihiin kowharkana way rumaysan yihiin alxawd ama aliimaan bilxawd waxay ka mid tahay mima اtafaqa calayha aلsalaf wاlkhalf waxyaabaha asalaf walkhalaf ay isku waafaqeen ayay ka mid tahay aliimaan bilxawd xawdka in la rumeeyo wa ankarahu alkhawaarij khawaarijtu way inkireen wa طaa'ifatun min almuctasila alkhawaarij wa طaa'ifa min almuctasila xawdka ma rumaysna waxayna yidhahdeen culammadu qofkaan xawdka rumaysnayn wuxuu mudan yahay inaanan laga siinin biyo maalinta qiyaama maalinka aada loogu baahan yahay darka in biyo laga cabo oo biyahaasi qofkii cabaahay weligiisa uusan dib u oomaynin oo nebiga uu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam axlaa min alcasal wa abyadu min allaban xawdkaasi biyaha ku jira malabna waa ka macaan yihiin caanahana waa ka cad yihiin weelasha lagu cabaayana waa midla nujuumi samaa yacni midla cadadi nujuumi samaa xidigada samaha samada oo kaleba macnaa aada u tiro badan yihiin weelasha looga cabaayo xawdkaasi nebiga calayh isalaatu wasalaam marka muslimiinta ama culama salaf iyo khalaf guud ahaan waa qirsan yihiin laakiin waxaa inkiray alkhawaarij wa طaa'ifatun min almuctasila muctasiloo dhan maaha waa qeybo muctasilada ka mida alxawd walkowthar gaar ahaan alkowthar culummadu waa isku khilaafeen kowtharku waa maxay khilaaf badanaa ka jireen bacdu lculamaa waxay sheegeen aqwaasha culummada iskugu khilaafeen inay gaarayaan sittata cashara qowlan lix iyo toban qowl ayaa la gaarsiiyey khilaafka ka jira masaladan kowtharku waa maxay laakiin laba qowla u xoog badan lix iyo tobankaas qowl laba qowla ugu xoog badan labada qowl midka koowaad waxaa waay annahu nahrun fi ljanna inuu yahay webi jannada ku yaalla alkowthar inuu yahay nahrun fi ljanna waa qowlka koowaad qowlkaana waxaa u daliila qowlka koowaad oo ka mid ah labada aqwaal ee ugu xooga badan lix iyo tobanka qowl qowlkan daliilkiisu waxaa waay maa akhrajahu lbukhaariy من xadيiثi أنس رadي الله عanه qaala byn qaala baynama أna asiiru fi الجannة nabigaa dhahaya عalaيه الsalaaةu وaسalaam anigoo dhex socda buu yihi fi الجannة faإida أna binahrin waaba anigoo markaa la kulmay nahr ama webi la kulmay faإidaadu waa maxay waa fujaa-iya macnaha si kadiisaan webi ula kulmay faqultu لjibriila jibriil baa waxaan ku idhi maa haada webigan muxuu yahay qaala haada nahru webigan huwa aladii acطaaka allah waa midka ilaahay ku siiyey subxaanaه wa tacaala xaguuna ku arkay nebigu calayh الsalaatu wasalaam webigaasi fi ljanna xadiidkaasi marka wuxuu nas ku yahay oo daliil u yahay in webigaasi uu ku sugan yahay fi ljanna webiga kowthar inuu ku yaallo fi ljanna alqowl الthaani annahu huwa alkawthar yacni xawdka inuu yahaba kawthar ana alxawd huwa alkawthar xawdka nebiga ee biyaha laga cabayo calayhi salaatu wasalaam ayaa waxay dhaheen kawtharka la sheegayo waa xawdka xawdkaasi fi ljanna miyuu ku yaallaa mase waa fi carasaati alqiyaama waa fi carasaati alqiyaama darka biyaha laga cabayo ee darkii nebiga ah calayhi salaatu wasalaam ma aha fi ljanna ee wuxuu ku yaallaa fi carasaati alqiyaama halkaasaana dadku u arooraya waxay yidhaahdeen marka xawdkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo darkii rasuulka kawthar la yidhaha kawtharka la sheegayo waa xawdkii nebiga idan marka alxawd walkawthar maxay noqonayaan isku macnay noqonayaan isku macno ayay noqonayaan qoladan waxay deliishadeen qowlu nabiyi sala allahu calayhi wasalam atadruuna ma alkawthar nabiga calayh isalaatu wasalaam ba wuxu yhi atadruuna ma alkawthar kawthar wax la yidhahda ma taqaanaan qaaluu waxay yidhahdeen allahu wa rasuuluhu aclam alla iyo rasuul ayaa garanaya qaala calayhi الsalaatu wasalaam huwa nahrun acطaanihi allahu alayhi acطaanihi allah waa webi ilaahay isiiye subxaanaه wa tacaala calayhi khayru kahiir khayr fara badan ayaa ku sugan calayhi khayru kahiir huwa alxawdu waa xawdkii saasuu yidhi calayh isalaatu wasalaam waa webi ilaahay i siiyey oo khayr fara badan ay ku sugan yihiinoo waa xawdkii wey xadiidkana muxuu tusinayaa in alkawthar uu yahay xawdkii rasuulka sala allahu calayh wasalam idan labadan qowl waa laba qowloo xoog badan waa wixii labadan qowl ka soo hara waa aqwaal daciifo ah oaan awood badnayn laakiin labadaa qowl midkee raajixsan midka horaa raajixsan in alkawthar uu yahay nahru fi ljanna deliilka qolada labaad ama qowlka labaad ay deliishadeen oo nebigu calayhi isalaatu wasalaam ah inuu yidhi waa xawd ama kawtharka uu xawd ku magacaabay waxay ugu jawaabeen culummadu waxay yidhahdeen tasmiyatu alxawd bilkawthar xawdka in kawthar lagu magacaabo huwa min baabi iطlaaqi ismi اlasli cala alfarci huwa min baab iطlaaqi ismi اlasli cala alfarci xawdki in lagu magacaabo bilkowthar waa min baab iطlaaqi ismi اlasli magaci asalka in lagu iطlaaqo cala alfarci faraca kee asala keena faraca waxaa asala kowharka waxaana faraca xawdkii nebiga salى اllahu عalيه wasalam alkowthar waa nahrun fi اljanna laakiin biyaha ku jira darka nebiga calayhi salaatu wasalaam waa biyo ka imaanaya webiga kowthar biyo ka imaanayo haddii marka xawdkii lagu magacaabo kowthar magacaan yaa leh kowthar waxaa iska leh webiga ku yiilay jannada biyahan xawdka ku jirana yaa xaggee ka yimaadeen webiga kowtharay ka yimaadeen idan webigaas kowthar ayaa asala xawdkuna waa farac magaca marka xawd magaca kowthar haddii lagu magacaabo xaw waa min baabi ismi اlasli cala alfarci waa isimkii asalka ahaa iyo magacii asalka ahaa in lagu magacaabo faraca in lagu magacaabo oo biyaha xawdka ku jira waxay farac ka yihiin webiga kowthar webiga kowthar ay ka imaanayaan axaadiidta qaarna waa ku cad yihiino inay yihiin biyo ka imaanaya webiga kowthar xawdka nebiga la cabaya calayhi salaatu wasalaam inay kowthar xaggii ka imaanayaan idan qowl اlأwal huwa الsawaab alkowthar waa nahrun fi ljanna laakiin webigaas biyaha ka imaanaya ayaa waxay gelayaan darkii nebiga sala allahu calay wasalam markaasaana dadka muslimiinta biyaha ka cabaya biyahay cabayaan marka waa biyo asal ahaan ka yimid webiga kowthar kowtharna waa fi ljanna innaa acطaynaaka alkowthar fasalli lirabbika wanxar bishaaro weynay nebigu u ahayd calayhi salaatu wasalaam in la siiyey webiga kowthar kowtharaa lagu siiyey macnaheedu waxaa laga wadaa biyaha xawdka ama darka ayaa waxay ka imaanayaan webiga kowthar waxaana lagu soo shubayaa xawdka rasuulka sala allahu calayh wasalam xawdka nebiga sala allahu calayh wasalam waxaa ka cabaya dadka muslimiinta ah dadkaas muslimiinta gaar kuma ahan ummatu muxamed sala allahu calayh wasalam laakiin waa caam muslimiinta guud ahaantood ama ha noqdaan fi lumam asaabiqa ama ha ka mid ahaadaan min hadihi lumma muslimiin guud ahaantood xawdka nebigay ka cabayaan nebiga keliya miyaa xawd leh calayhi salaatu wasalaam mase ambiyada dhammaantood xawd waa leeyihiin culammadu waa isku khilaafeen qaar waxay yidhaahdeen ambiyada dhan xawday leeyihin nebi walba xawd buu leeyahay oo waxaa soo arooray likulli nebiyin xawd rasuul walba xawd uu leeyahay laakiin nebigu wuxuu sheegay marka calayhi salaatu wasalaam in xawdkiisu ugu ballaaran yahay uguna badan yahay dadka soo arooraya ahlucilmiga qaar ka midna waxay yidhahdeen rasuulka keliya xawd leh calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasna waxay yidhahdeen laa yahbut xadiidka dhahaya nebi walba xawd uu leeyahay waxay yidhahdeen waa hayru saxiix waa xadiid aan sugnayn markii laga hadlaayo asanaaca alxadiidiya cilm alxadiid markii laga hadlayo waxay yidhahen xadidku waa daciif xadiidka dhahaya likulli nabiyin xawd waxaana saxiixa bay yidhaahdeen rasuulkeenna keliya sala allahu calayh wasalam inuu xawd leeyahay ambiyada kale laakiin allah subxaana wa tacaala uusan siinin wixii nabi maxamed la siiyoo kale oo xawdka ku saabsan ummadahooda laakiin ambiyadii hore o dhan ummadahooda xaggey ka cabayaan markaa muslimiinta ah waxay ka cabayaan xawdkii nebiga sala allahu calayh wasalam wuxuu nebigu sheegay sala allahu calayh wasalam dadka ugu horeeya ee xawdka nebiga ka cabaaya inay yihiin reer yaman oo wuxuu yidhahda wa ana aduuduhum liahli lyaman dadka waxaan uga celinayaa buu reer yaman anaa dadka uga celinaya buui ilaa ayaga ay cabaan keyrkood cabi maayaan ayaga ugu horeynaya wax xawdka nebiga ka caba calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasna wuxuu ka mid yahay axaadiista badan ee kusoo aroortay min fadaa'ili ahli lyaman reer yaman fadaaisha ay leeyihiin wuxuu kaloo nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam xawdkiisa qofkii ka caba annahu laa yadmau abadan weligii ma oomaayo haraa dambe arki maayo qofkii xawdka nebiga caba alayh salatu slam haraa dambe arki maayo wuxuu sheegay nebigu sala allahu calayh wasalam dad badan oo soo arooraya xawdkiisa in laga eryi doono dadka qaar in laga racdayn doono oo wuxuu yidhahday rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayagoo soo socda ayaa lala harayaa markaasaan leeyahay asxaabii asxaabii wa fii riwaayatin ummatii ummatii waxaa la leeyahay inaka laa tadri ma axdatu bacdak adiga ma ogid nebi maxamed oo gadaashaada dadkan waxay soo dariyeen markaasaa waxaan leeyahay buu ihi fasuxqan liman gayara wabaddel fogaanshaha u sugnaato qofkii takyiir iyo tabdiil ku sameeyey diinka qofkii diinka bedelay ee takyiir ku sameeyey suxqi iyo fogaanshaha u sugnaato sidaasaan leeyahay buu yihi nebi sala allahu alay wasalam markuu nebigu leeyahay inaka waxaa la leeyahay inaka laa tadri maa axdatu bacdak awalan xadiidku wuxuu daliilu yahay inuusan nebigu calayh isalaatu wasalaam ogeyn cilmulgeybka maxaa yeele hadduu rasuulku uu og yahay qeybka muxuu ogaan lahaa dadkan inay takyiiri tabdiil sameeyeen waa ogaan lahaa xadiidkan waxaa ku jirta adiga ma ogin waxa ay sameeyeen gadaasha ama ay soo dariyeen kelimadda ah maa axdatuu ma waxaa lagalaga wadaa xadat akbara oo mukhrij min almilla ah mase waa xadad aan diinka qofka ka saaraynin culimmadu waa isku khilaafeen qaar waxay yidhaahdeen xadadka akbarkaa oo diinka looga baxayo iyo midaan diin looga baxayn intaba waa soo gelayaan hadalkaasi macnihiisu waxaa waaye ahlulbidaca xawdka nebiga wax ka cabi maayaan culimo fara badanaa qabta in ahlubidaca darkii nebiga sala allahu alay wasalam aan biyo laga siinayn maxaa yeele waxay soo gelayaan innaka laa tadri maa axdatuu bacdak hum axdatuu fii diin illah diinta alle waxay ku soo dareen bidac iyo khuraafaad soo ixdaad maysan samaynin bacda rasuul calayh salaatu wasalaam dadka la eryaayay ku jiraan ahlulbidaca culamada qaar saas yidhahda oo khawaarij iyo muctasila iyo jahmiye iyo firaqda la mida iyo axsaabta kala duwan oo ahlu baatilka ah ahlulbidaca ah waxay yidhahdeen xawdka nebiga wax ka cabi maayaan yudraduun waa la racdaynaya waa la eryaaya bacd culamaana waxayba ka alifeen risaala sheekh maxamed bin cabdilwahaab alwusaabi raximah llah wuxuu ku leeyahay risaalo ku leeyahay ku saabsan ahlubidaca in laga eryaayo xawdkii nebiga sala allahu calayh wasalam in laga racdaynayo qowlka labaad waxa waaye ahlubidaca xawdka nebiga sala allahu alay wasalam laga raacdayn maayo waxa la raacdaynayo waa aladiina axdaثuu xadaثa akbar waa kuwa xadaث akbara la yimid oo waxay ku fasireen inay yihiin kuwa kufaarta ee gaalada ah waa aladiina irtaduu bacda rasuul calayhi الsalaaةu wasalaam waa kuwa diinka ka ridoobay nebiga calayhi الsalaatu wasalaam gadaashiisa kuwaas waayo kuwa la leeyahay inaka laa tadri ma axdaثuu bacdak saasay ku macneeyeen calaa kulli xaal laa shaka qofka saaxiibu bidca ah inuu khatar ku jiro inuu ilaahay badbaadiyo ilaahay u naxariista mooyaane subxaana wa tacaala maxaa yeelay bidcadu waa tashriic maca allah qofka bidco la imaanaya waa qof wax sharciyeynaya ilaahay maci subxaana wa tacaala bidcadu sakaa'ir male waa wada kabaa'ir dhammaanteed waa wax waaweyn oo khatara qofka bidcada la imaanayana laba jaanibba khatar uga jira kow shaygan uu la imaanayo waa shay sharciga khilaafsan oon diinka ka mid ahayn marka labaadna shaygan uu la yimid wuxuu u nisbaynayaa ila allaahi wa rasuulih ilaahay rasuulkii waxaysan sharciyeyn in la yidhaahdo waa sharciyeeyeen waa iftiraa'un cala allaahi wa rasuulih waa allay rasuula lagu been abuuranayo waa qowl alqowl cala allaahi bigayri cilmin waa ilaahay subxaana wa tacaala in lagu been abuuranayo ayadoo wax aqoona loo lahayn haddana maca daalika wuxuu leeyahay ilaahaan ugu dhowaanaya waaba ku caabudaya sidan bidacdiiyo khuraafaadku wuxuu leey ilaahaan ugu dhowaanaa marka khatartoodu waa badan yihi waxaa wax badan ka roon qofka saaxibulmacsiyaha ah ee dunuubta caadigaa gelaya sababtoo ah saaxibulmacsiya wuxuu og yahay inuu macsiyo ku jiro haddii maalan qof muslima uu yahay uu khamro cabo oo la yidhaha ilaahay ka baq maxaa khamrada u cabaysaa khamradu waa xaaraam ma ka murmaaya asalka qofka muslimka ka murmi maayo waa ictiraafaya inta badanna dadka cusaada waxay yidhahdaan ha noola duceeyo in ilaahay na hanuuniyo in ilaahay waxaan iga reebo waa ka hari la ahay waa qirsan yahay inay waxu xun yihiin laakiin saaxibu lbidca wuxuu leeyahy ana ataqarab ila allahi bidalik ilaahaanba ugu dhowaanaya ilaaha ugu dhawaana waa khatar inaad tiraa bidcan ilaahay ugu dhowaanayo bidcadu diinkaba kama mid ah qofka bidcada la imaanaya khatarta kaleu ximbaarsan yaha waxa way waa qof diinka islaamka wax ku soo daraya aan ka mid ahayn lisaanulxaalkiisuna uu yahay inuu diinku naaqis yahay uu u baahan yahay dhammaystir diinkeennu diin naaqisa miya oo dhammaystir qof uga baahan cidna ugama baahan diinkan waa diin kaamila waana diin maxfuuda alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum alislaama diinan maalinkaasaa ilaahay diinka dhammaystira subxaana wa tacaala waa diin kaamila shaamila laa naqsa fiih qofka marka inta wax la yimaado dhahaya shaygan waa min addiin ayadoon diinka ka mid ahayn waa qof dhahaya diinkaa naaqise anaa dhammaystirayo wax ku daraayo marka saaxibu lbidca calaa khatarin cadiim qofka saaxiib albidcaa ah khatar weyn uu ku sugan yahay hadduuse ilaahay subxaana wa tacaala u naxariisan wa yu'minuuna waxay rumaynayaan bilxawdi waalkawhari ayay rumaynayaan wa idkhaali fariiqin iyo gelin koox min almuwaxidiina muwaxidiinta ka mida in la gelinayo aljannata jannada in la gelinayo bigayri xisaabin xisaab la'aan waxay ahlu sunnuhu rumaynayaan koox muwaxidiinta ka mida in jannada la gelinayo bigayri xisaab ayadoon la xisaabinayn wa muxaasabati fariiqin minhum iyo in la xisaabinayo koox mu'miniinta ka mida xisaaban yasiiran xisaab fudud amaa man uutiya kitaabahu biyamiinih fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira xisaab fudud ayaa la xisaabinaya wa idkhaalihim iljanna waxay kala rumaysan yihiin in jannada la gelinayo mu'miniinta bigayri suu-in dhibaato la'aan oo yamusuhum ayaga taabanaysa dhibaato taabanaysa ayadoon jirin wa cadaabin iyo cadaab la-aan oo yulxiquhum ayaga haleelaya cadaab haleelayana asoon jirin wa idkhaali fariiqin waxay kaloo ahlu sunnuhu rumaysan yihiin koox gelindooda oo min mudnibiihim ay min mudnibii almuwaxidiin muwaxidiinta kuwooda dembaabay ka mid a in la gelinayo annaara naar in la gelinayo uma ictaaqihim kadibna xorayntooda ayay rumaysan yihiin wa ikhraajihim iyo soo saaridood minhaa naarta laga soo saarayo wa ilxaaqihim iyo haleeshiintooda biikhwaanihim walaalahood la haleeshiinayo alladiina walaalahaasoo sabaquuhum ayaga ka hormaray ilayha ee ila aljanna jannadii uga hormaray wayaclamuuna waxay og yihiin ahlu sunnuhu xaqan yaqiinan waa ta'kiid way og yihiin xaqan yaqiinan si dhaba oo xaqay waxay og yihiin anna mudnibii lmuwaxidiin muwaxidiinta kuwooda dembiilayaasha ah laa yukhalladuuna fi nnaar inaan naar lagu waarinayn walaa yutrakuuna fiiha naartana aan looga tegaynin abadan weligood inaan looga tegayn walaa yutrakuuna fiiha abadan wuxuu geliyay bayna alqowseyn dabcan nusakda qaar ayaysan ku jirin w laakiin uun inta horey tawkiidi tahay laa yukhalladuuna fi nnaar ayay un tawkiidi adkeen u tahay ahlu sunnaha waxyaabahan o dhan way rumaysan yihiin alxawd walkowtharay rumaysan yihiin waxay rumaysan yihiin koox muwaxidiinta ka mida inay jannada gelayaan bigayri xisaabin walaa cadaab waana sida nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam maxaa yeeley caqiidada ahlu sunnuhu waxay ku dhisan tahay cala alkitaabi wasunna saxiixa kitaabka allah iyo sunnada saxiixada ayay ku taagan tahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay in jannada la gelinaayo markii wuxuu yidhi ummaddayda la ii kor yeelo ayaa waxaa la leeyahay haadihi ummatuk wa fiihim sabcuuna alfan yadkhuluuna aljannata bigayri xisaabin walaa cadaab waxaa ku jira toddobaatan kun oo jannada gelaya bigayri xisaabin walaa cadaab wa fii lafdi wa fii xadiidin aakhar maca kulli alfin sabcuuna alfan kun walba waxaa la socda toddobaatan kun jannaday gelayaan bigayri xisaabin walaa cadaab waxaana ka mida cukaasha ibnu mixsan radia allahu canhu oo nebigu yihi sala allahu alay wasalam anta minhum taa ahlu sunnu way rumaysan yihiin waxay kaloo ahlu sunnuhu rumaysan yihiin koox mu'miniinta ka mida iyo muwaxidiinta in la xisaabinayo laakiin xisaabtooda ma adag tahay maye waa xisaaban yasiiran sida allah yidhi subxaana wa tacaala fa amaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira caaisha radia allahu canha fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhaahday haddii qofka lala xisaabtamo waa la ciqaabaya ama waa la cadaabaya markaasay tiri ilahay wuxuu yidhi fa amaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira muxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam yaa caaisha man nuuqisha alxisaaba cudib qofkii xisaabta lagula niqaasho waa la cadaabaa amaa mu'miniinta waxaa la xisaabinayaa xisaaban yasiiran xisaaban yasiiran waa maxay waxaa lagu sharxay xadiid ibni cumar radia allahu canh oo hadda ka hor aan ku soo marnay fii riyaadi الصaalixiin ana allaha caza wajala yadacu kanafahu calaa cabdih fayuqariru calayhi dunuuba dunuubtiisuu ku qiraya markaasuu leeyahay hal facalta kada wa kada sidaa iyo sidaa ma samaysa fii yowmi kada wa kada markuu qirto ayuu allah subxaana wa tacaala uu leeyahay satartuhaa laka fi اdunya wa ana akfiruhaa laka اlyowm adduunyada markaad ku sugnaydna waan kuu asturay maantana waa kuu dembi dhaafaya marka xisaab sahlan aan la xisaabinay taasna ahlu sunnuhu way rumaysan koox mu'miniinta ka mid a in la xisaabinayo xisaaban yasiira waxay kaloo ahlu sunnaha rumaysan yihiin in ay jannada gelayaan bigayri suu-in yamusuhum waa ahlu sunnaha kooxdaas muwaxidiinta ayadoon wax dhibaata oo taabanaya aysan jirin wa cadaabin yalxaquhum iyo cadaab haleelaya wa cadaabin yalxaquhum iyo cadaab haleelaya waxay kaloo rumaysan yihiin wa idkhaali fariiqin min mudnibihim annaar koox mudnibiintooda ka mid ah in naar la gelinayo mudnimiintaasiyay ka mid yihiin min almuwaxidiin waa asxaabu alkabaa'ir uma ictaaqihim wa ikhraajihim minha kadibna waxay rumaysan yihin in laga xoraynaayo lagana soo saarayo wa ilxaaqihim biikhwaanihim aladiina sabaquuhum lana haleeshiinayo walaalahood ka hormaray xaggee uga hormareen ilayhaa ay ila aljanna xagga jannada muwaxidiinta in naarta laga soo saarayo axaadiid fara badanaa kusoo aroortay waxaana fii bacdi axaadiid ku timid in lagu magacaabayo jahanamiyiin magacaas inay ahlu jannaha u aqoonayaan jahanamiyiin maxaa laga wadaa waa nisba ilaa jahannam bimacnaa waa qoladii jahannamo laga keenay markaasay magacaas ka sheeganayaan oo waxay leeyihin ilaahay annagu magacaas raalli kama nihi magaciina waa laga reebaya waa laga waa laga celinaya oo waxaa leeyahy magaca ayaan lagu magacaabin ilaan jahanamadii weli ka urinayaan magacii ilaahay ka soo saaray alla uga gargaaray wayaclamuuna xaqan yaqiinan waxay og yihiin ahlu sunnaha xaqan yaqiinan si xaqahoo yaqiine waxay og yihiin anna mudnibii lmuwaxidiin muwaxidiinta kuwooda mudnibiinta ee dembiyada gelaya laa yukhalladuuna fi nnaari naarta inaan lagu waarinayn yaa lagu khilaafaya caqiidadaasi alkhawaarij waalmuctasila walaa yutrakuuna fiiha abadan weligoodna inaan looga tegin fa ama alkufaaru amaa gaalada fainahum yukhalladuuna fiiha naarta ayaa lagu waarinaya walaa yakhrujuuna minha abadan weligoodna ka bixi maayaan walaa yustactabuun mana laga dalbaayo ama loo kaadin maayo yacni loo sugi maayo wakti ay ku toobad keenaan ay kusoo noqdaan walaa yu walaa yufataru canhum cadaabkana laga khafiifin maayo ay laa yukhafafu canhum wahum ayagu fiihi ay fi naari naarta dhexdeed mublasuun ay aayisuuna min kulli khayr waa kuwa khayr walba ka quustay ibnu kaiir saasuu leeyahay raximah llah mublasuun bimacnaa waa aayisuun min kulli khayr khayr walbay ka quusteen walaa yatruku llaahu fiiha allah subxaana wa tacaala ka tegi maayo fiiha ay fi nnaar naarta dhexdeed min cusaati ahli liimaan cusaadda ahluliimaanka xaggooda alla ka tegi maayo fi nnaar axadan qofna uga tegi maayo qof ka mida cusaatu ahli liimaan ilaahay naar uga tegi maayo subxaana wa tacaala bal waxaa laga soo saarayaa man lam yacmal khayran qad qof wax khayra aan weligii samayn oo iimaankii keliya asalkii iimaankii laga haya iyo towxiidka ilaahay subxaana wa tacaala naarta waa ka soo saaraya man kaana fii qalbihi midqaalu dara min iimaan man kaana fii qalbihi midqaalu khardala min iimaan midqaalu xaba min shaciir min iimaan ilaa la yidhaahdo waxaa la soo saaraya man lam yacmal khayran qad yacni qof aan wax khayra samayn macnaha waxaa laga wadaa waa muwaxid kelimatu towxiid waa la yimid laakiin wax uu heliya ma lahayn naarta waa laga soo saaraya idan axad ka ka mida muwaxidiinta naar ku waari maayo mana ku baaqi noqonayo marka qof walbo towxiid ku dhinta ma'aalkiisu waa ila aljanna imaa xaalan aw ma'aalan waa maal mar walba waa ila aljanna ama xaaladaasuu jannada gelaya dukhuulan awaliyan ama ma'aalku ka gelayaaho maruu ciqaab iyo cadaab lasoo mariyo o dunuubta laga soo dahiro ayaa jannada la gelinaya maxaa yeelay jannada waa daaru ayibiin khubata ma gasho jannada qof khubti iyo xumaan ximbaarsan jannada geli maayo saaxibulmacaasi wadunuub macaasidii dunuubta waa khubti iyo xumaan soo maa waa in alla ka cafiyo hadduuse ilaahay ka cafinayn subxaana wa tacala laga soo dahiro oo naarta looga soo nadiifiyo asoo nadiif oo daahira oo istaahilo markaa inuu janno galo ayuu ilaahay subxaana wa tacaala jannada gelinayaa hadduu muwaxid yahay qofkaan muwaxid ahayn sida janno ma gelaya abadan qofkaan towxiid ku dhiman janno waa ka xaaraam innahu man yushrik biاllaah faqad xarama allahu calayhi اljanna wama'waahu الnaar ilaahay janno waa ka xarimay subxaana wa tacaala hoygiisuna waa naar wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmain